aan soo gaadhnay xadiiskii ka warramayey alla subxaanahu wa tacaala inuu u waxyooday nebiyullaahi muusa arrimadooda oo ugu horrayso inuu raalli ku noqdo bikisrati khubsin min shaciir jab ama gobol loxooxa oo shaciir ka samaysan oo gaajadiisa uu ka awdo iyo mara calalahuna oo uu cawradiisa ku asturo ila inuu musiibada ku sabro hadduu arka adduunyada oo soo qaabishayna uu ka istirjaacsado hadduu arka adduunyada ka sii jeeda faqriga ku soo jeedana uu idhahdo marxaban bishicaari saalixiin waxaynu ka warrannay faqrigu inuu yahay shay shay asalkiisa horeba laba u qaybsama faqri qadariya oo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku keeno ha noqoto shaqaysiwaa uu awood u leeyahay oo aanu awood u lahayn inuu shaqaysan karo caahaad jidhka kaga taalla awgeed iyo isagoo awooddiisa bixiyey oo intaa wax ka badan gaari waayey kaa wuu ku sabraya inuu jiro faqri cajsiya oo qofku isagoo awooddii leh awooddii bixi waaya kaasna ay khasab ku tahay inuu ka baxo xadiisu waxay ka warramaysaana uu yahay uun xadiiskan iyo kuwa la midka ahi qofka awoodda waxa inaa intaa wax ka badan waaya inay tahay inuu ku sabro oo hadduu jablaxooha helo oo aanu wax kale awooddiisu gaarin taa uu ku sabru idhaa alxamdulilah biyana ku kabado hadduu mara yar helana maradaa cawdadiisa ku asturo musiibada dhacdana uu ku ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu sabro uu ogaaday isagoo dhala in loo sii qoray adduunyada hadduu arkana soo qaabishay inuu ka istirjacsawna inna lilahi wa inna ilah raajicuun ma aha inuu durbaan u tunto idhahdo farxado habeen dhabad baan ahayo waxay nasiib baan leeyahay ma aha waayo adduunyadan ku ku soo gelaysaa waa imtixaan inaad ku guulaysan imtixaanka iyo inaad ku guuldarraysan ma kala ogin adugu inaad imtixaanka ka cawdubilaysato tira ilaahayow imtixaanka ii fudaydi ma aha inaad diidaysoo leeyahay maya ka carar ma aha waayo shareecadeennu waa shareecata samxa akniyada waa ogoshahay fuqarada inay wax siiyaan bay ogoshahay faqriga in laga baxo ayaa xataa dhiirigelinaysa oo waxaa sakada iyo sadaqada loo sharciyeeyey waa in faqriga laga baxo kibaar asaxaaba marka loo noqdo alcashara almubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey intooda badan waxay ahayd agniyaa iyagoo kasii kala dhaqaalo bateen waxay ahayd dad xoola leh sida awgeed adduunyadu waa madinat albalaa waa mid u dhow in lagu imtixaamo in yar baa ka baxda in yar baa ka badbaada in ilaahay intaa yar kaa dhigo ayaa la rabaa inaad alla baryo subxaana wa tacaala hadduu qofka arko adduunyada ka sii jeeda oo faqri ku dhacayna inuu ku sabraa waa shay daruuri weya xadiiska waxaan ka qaadaynaa laba boqol iyo toddobiyo labaatan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy awxa allahu alla wuxuu u waxyooday ilaa daawuuda nabiyullaahi daawuud yaa daawuud ina alcabda addoonku layaatiya wuxuu la yimaadaa bilxasanati wanaag yowma alqiyaamati maalinta qiyaame shay xasanaa buu la yimaadaa xasanadaasoo ka mili jiifatin sidii baktigoo kale ah jiifada oo ijtamacad calayha ay isugu timi alkilaabu ay yajuruunaha way jiidayaan afa tuxibu miyaad jeceshahay daawuudow an takuuna inaad ahaato kalban minhum oo fatajura macahum aad la jiidato miyaad jeceshahay yaa daawuudu daawuudow dayib ilkalaama hadalka wanaaji diibu lkalaami hadal wanaagsan iyo waliinu libaas ee dhar dabacsan oo qurux leh wasiitu fi nnaas asiit waa magaca sumcadda weeyaan wasiitu fi nnaas dadka sumcad lagu yeesho iyo wa fil aakhirati aakhira lagu yeeshaa laa yajtamicu abadan rawaahu daylamiy can cali awxa allahu ilahay wuxuu waxyooday ilaa daawuuda yaa daawuud ina alcabda adoonku layaatiya wuxuu la yimaadaa bilxasana wanaag yowma alqiyaamati maalinta qiyaamu la yimaadaa fa uxakimahu biha waxaan xukunkiisa gacanta u geliyaa fi ljannati jannadin isagu isxukumo wax alla wuxuu doonayo isagu qaato qaala daawuud wuxuuhi yaa rabbi rabbigayow waman haada alcabd oo addoonkaa ikhtiyaarkiisa aad sinaysaad leedahay waxaa doonto soo qabso waa kuma qaala wuxu uhi muminu waa mumin yascaa u ordaayo u dadaalaya liakhiihi lmu'min walaalkiisa muuminka ah fii xaajatihi dantiisa u dadaalaya oo yuxibu jecel qada'aha danta walaalkii inay u fusho ayuu jeceliyi qudiyat calaa yadayhi isaga gacmihiisa ha ugu fusho aw lam tuqda ama isaga gacmtiisa ugu fuli lahayd isagu wuxuu jecel yahay in walaalkii dantiisa inuu helo rawahu lkhadiib bn casaakir can cali bn abi taalib awxa allahu ilaah wuxuu waxyooday ilaa daawuuda wacizatii ciisadaydaan ku dhaartee maa min cabdin addoon ma jiro yactasimu bi anigay magan gala duuna khalqi khalqigay sukadii aniga ay magan gala oo acrifu dalika min niyatihi niyadiisaan ka ogaaday inuu aniga uun imagan geliyo oo fa idaa facala dalika hadduu sidaa yeelo takiiduhu samaawaatu oo samaawaadku ay dhagrayaan iyo walardu arlada iyo biman fiiha waxa looxa ku guda jira hadday dhagrayaan ilaa hadduu saa yeelo jacaltu lahu waxaan uga dhigaa min bayni dalika intaan dhexdoodaan uga sameeyaa makhrajan dhagantaa meel uga baxo wamaa min cabdin adoon ma jiro yactasimu bimakhluuqin makhluuq ee qabsada oo ku kalsoonaado oo taladiisa u dhiibta duuni ilaahay sokadii subxaana wa tacala ila wuxuu leeyahy aniga sokaday acrifu dalika min niyatii oo niyadiisa ka ogaado ilaa hadday taasi dhacdo qadactu waxaan jaraa asbaaba samaa'i xarkaha samadaan u gooyaa bayna yaday hortiisa wa arsaqtu waxaan dejiyaa alhawaa hawada min taxti qadamayhi cagiisana hawadiisa iyo wuxuu jecel yahay ayaan geliya wamaa min cabdin adoon ma jiro yutiicunii adeeca ilaa hadduu jirase wa ana mucdiihi waxaan siiyaa qabla an yas'alanii intaan waxbay weydiisanin wamustajiibun lahu waan ajiibaa qabla an yadcuwanii inta aanay baryin wagaafirun lahu waan u dembi dhaafaa qabla an yastakfiranii rawahu tamaam wbn casaakir wdelami can cabdiraxmaan bn kacb bn malik can abiih awxa allahu ilaah wuxuu waxyooday ilaa daawuuda an qul waxaad ku tidhaahdaa lidalama kuwa daalimiinta waxaad ku tidhaahdaa laa yadkuruunii yay soo qaadin buu ilahay leeyi fa innii maxaa yeelay anugu adkuru waan soo qaadaa man yadkurunii cidday xusta wa ina dikrii xuskayguna iyaahum iyagaan xusayaana an alcanahum waa inaan nacdalo rawahu alxaakim fii taariikhihi wadelamiyi wabni casaakir can ibni cabbaas awxa allahu ilaahi wuxuu waxyooday ilaa ibraahiima yaa khaliilii khaliilkayow xasin wanaaji khuluqak dabeecaddaada walow maca alkufaari gaalana allah ka yeele tadkhul waad geli madaakhil alabraar dadka baariyiinta wanaagsan halkay galaan fa ina kelimatii kelmadaydu iyo go'aankaygu sabaqad wuxuu u horreeyey liman xasuna khuluqu cidda dabcigiisu wanaagsanaado oo maxay helayaan oo ilaahay sii qoray an udillahu inaan u hadheeyo fii carshii carshigayga buu ilahay leh subxana watacaala wa an uskinahu inaan dejiyo xadiirata alquds xadiirata qudsi xerada dahirnaanteeda wa an udniyahu inaan u soo dhoweeyo min jiwaari jaarnimadayda oo agteeda uula jaaro rawahu alxakiimu tirmidiyu can abi hurayra awxa allahu ilaahay wuxuu waxyooday ilaa ibraahiima yaa ibraahiim inii anugu caliimun alla cilmi badan subxaana wa tacaala ayuu ilaahay isku sheegay cilmigu isku sifeeyey ee axiba adiguna jeclow kulla caliimin mid kastoo cilmi badan adna jeclow buu leeyahay rawahu ibnu cabdilbar mucallaq axaadiista noocana ee ku bilaabanta awxa allaahu oo ilaahay waxyoonaya nebi ka mid ah ambiyadiisa gaar ahaan nebiyadii hore iyo haddaad aragtay xadiista odhanaysa kaana fii man kaana qablakum waxa ummadihii idinka horreeyey ka jiri jiray iyo aayado ka warramaya ummadihii hore dhammaantood waxaa la idhaahdaa sharcu man qablana waxaa sharcigii naga horreeyey shareecooyinkii naga horreeyeyna meelna waynu ka wadaagnaa meelo badan waa lagu kala duwan yahay ilaahay subxaana wa tacaala sharaa'icdu soo dejiyaa waxay ka midaysan yihiin waxdaaniyadda ama iimaaniyaadka xagga iimaanka waa ka saman yihin dhammaantood waxay ku baaqayeen tawxiid iyo ilaahay ilaahay keligii la caabudo waxayna dhammaantood dagaal la ahaayeen shirki iyo in ilaahay cid la barbar dhigo waxay kaloo ka midaysnaayeen waxa la idhaahdo usuul alakhlaaq akhlaaqda rukumadeeda way ka sanaayeen oo dhammaan diimuhu akhlaaq wanaagsan bay wadaa farayeen akhlaaqda xun oo dhanna way diidayeen labadaashay bay ka sameeyeen tawxiidka iyo usuul alakhlaaq oo ma dhacayso shareeco ilaahay soo diray oo beenta waajibinaysa runtana xaaraantinimaynaysa weligeed mana dhici mana dhici doonto dhammaantood beentu xaaraan bay ku ahayd runtuna waajib ammaanaduna waajib bay ahayd khiyaamaduna xaaraan bay ku wadahay dhammaantood arrimaha way ka siman yihin marka fiqiga la yimaado iyo xalaal iyo xaaraanta iyo umuurahan ay ku kala duwan yihin sidaa ogeed markaad aragto xadiis odhanaya waxaa ilaahay u soo waxyooday nebiyadii hore waa sharcu man qablana sharciyadii hore iyaguna waa saddex noocun sharciga ummadii hore xaggiina markaan ka egno xagga shareecada khaatamka ah ee ilaahay ku soo khatimay sharaaicda saddex ayay u qaybisaa qaybta hore waxa weeyaan qayb shareecadiina ogolaatay oo sharciyadii hore aan ku jiraane sharcigeenna ogolaaday oo kitaabka iyo sunnaha ayaa u markhaati furay kuwa waa la qaadanaya laba isweydiin mayso maxaad u qaadanaysaa ma in ilaahay nabi muuse iyo ibraahim ku soo dejiyey mise waxaad u qaadanaysaa shareecada kugu waajibka ah in ilaahay ku soo dejiyo waa shareecatu nabiyina maxamed alayh salaatu wasalam ma taariikhiyan baad u qaadanaysaa mise waaqiciyan maanta inay ku ku taagan tahay ku sugayso taariikhiyan u qaadan maysid waxaad u qaadanaysaa inay ka mid tahay waajibaadka ilaahay kuugu soo dhiibay rasuulullahi maxamed alayhi salaatu wasalaam qaybtaas waa qaybta sharcigu ogol yahay qayb kale waxa weeyaan qayb shareecadu ay diiday ay diiday oo meelada ka istaagtay kuwaana waa la diidaya waxaad u diidaysaa inay tahay shay ilaah iyo rasuulkuba ay diideen waxaa ka mid ah asujuud libashar in binaadada loo sujuudo marka qur-aanka ad akhriysa suuratu yuusuf waxaad ka helaysaa in ilaahay ka warramayo nabiyullaahi yuusuf oo loo sujuudayo warafaca abawayhi cala alcarshi wakharuu lahu sujada nebi yuusuf oo dalka haysta oo aabbihiyo hooyadii iyo awlaaddoodii ay yimaadeen ummihii laga soo raray oo khilaafkii yaraan dhammaaday dabeetana dhammaantoodu sujuudaya haddaan tala qur-aankii baa sheegaya laysu sujuudayo anna ciddana sujuudaya waa shay hore u jiray oo shareecada hore ku bannaana laakiin sharcigeenu diiday oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa low kuntu aamuru axadan low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxad laamartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddii cid uunaa fari lahaa inay cid u sujuuddo cidda ugu dhow waxa weeyaan oorida in la yidhaahdo saygaaga u sujuud laakiin may dhicin waxaa ka mida tamaasiisha taagooyinka imka gaalada inaga soo waarideene ayna bareene hebel taallaha loo sameeyo shareecadu waa xaaraam laakiin shareecadii nabiyullaahi sulaymaan waa bannaanayd wa tamaasiila wa jifaanin kaljawaabi wa quduuri raasiyaat iyo dhacdooyin badan oo kale arrimaha shareecadu diidayna waa shay annaga inoo bannaanay qayb kalaa jirto la yidhaahdo almaskuutu canhu qayb laga aamusay oo sharcigu aan u qirin diidinna qaybtaa laga aamusay ayay culimmadu aad isugu hayaan waxay u dhowdahay ta laga aamusay haddii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu bashar yahay oo aanu ogeyn cidda ka aamustay waa ilaahay oo garanaya hadduu xaaraan ahaana ilahay uu inoo sheegi laha sidaa ogeed iyada waxa la raacinaya qaybta bannaan marka xadiis in akhrii doono wixii noocaas ku aragto saddexaa qaybood ayuunbaa loo kala qaadaa xadiiska hore sanad ahaan culimada xadiisku waxay leeyihiin xadiiskaasi munkaru sanadi waalmatn sanadka iyo matnigaba waa ka munkar imaamu suyuudi wuxuu leeyahay nakaaratuhu laa takfa inuu munkar yahay oo aan la aqbali karayni maba qarsoonaba maxaa lagu diidaya xadiiskan arrimo badan horta xagga sanadka ma asixin waa xadiis daciifa bal culimada qaar baa mawduuc gaarsiiyey wuxuu ka warramaya in qof qiyaamaha la imanayo xasano shay wanaagsan oo khayra oo haddana sidii baktiga ah taas waxay khilaafsan tahay qawaacidda sharciga ayay khilaafsan tahay shay kastoo xasanoo lala yimaada inuu yahay bicashiri amhaaliha tobanlaab oo wasi la wallaabmayo laakiin mid aan la wallaabnayn oo wala baktiga uraysa oo waxaan hore loo sheegin xadiiskana waa xadiis silasan oo daciifa oo aan arrimaha sheegi karin maca dalika qadiyadda kale muhiimkii waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala markuu cid u tusaalaynayo cid mu'miniina tusaale wacan buu ku tusaaleeya gaaladana tusaale xun ay iyo dameer iyo waxyaalahaasa lagu tusaaleeya laakiin dadka muuminiinta ah tusaale wanaagsan rasuulku wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam laysa lana mathalu suu inagu ma lihin tusaalaha xune ayuu odhan jiray sama tusaalanay ayadana nebi ilaahay baa la leeyahay ma waxaad rabtaa nebiyullaahi daawuudow inaad ay noqoto khatar aad u khatar weeyaan xadiiska markaa culimmadu marka ay leeyihin waa mawduuc meel adag bay ka taagan yihiin waana saa ku saxan yihin wax nebi looga badheero oo ilaahay nebi ku yidhaahdo ma aha waxaa kaloo ka mid a diibul kalaam hadal wanaagsan oo qofka laga sheego oo la ammaano iyo leynu libaas dharkiisa wanaagsanaada iyo qofka ummadda sumcad ku yeeshaa arrimo ilaahay xaaraantinimeeye maayo wax wanaagsan bal rasuulku wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey yaa rasuul allah qofkaa khayr samaynaya salaad iyo soon iyo zake iyo qur'aan iyo khayr buu samaynaya deetna waa lagu ammaanaya oo arkaa dadka ammaanaya loo laahay waa ahlu khayr ka warran baa la yidhi markaasuu yidhi tilka caajilu bushra almu'min waa muuminka bishaaradiisiioo loo soo qadimay waa bad loo soo tafaariqeeyeyoo adduunka loogu keenay weeyaan buu yidhi waa bishaaro fiican xadiiskana wuxuu leeyahay adduunka haddaad magaca ku yeelato aakhire magaca sugin la dhegaysan kari maayo culimada xadiiskuna meel adag bay ka gaadheen waxaa kaloo kusii da waxaa kaloo jirta nabiyullaahi ibraahim ducooyinkiisa ka mid ahay wajcal lii lisaana sidqi fi laakhiriin ilaahay oo inta hadday adduunyada magac fiican ii dhig cuman gaal iyo islaam ilaa yuhuudi nabiyullahi ibraahim waxay u haystaan uu yahay imaamkoodii dhammaan ilaahay meel wuxuu dhigay magac wanaagsan marka koo haddii ilaahay magac u dhigay halow haddana uu yahay ambiyada waaweyn ee ulul casmiga ah xadiisku macno ahaan macnihiisu meel u fayow oo la qaataa ma jirto sidaa awgeed macnihiisa ayaynu soo saarnaa saasaan udhaafayna awxa allahu ilaa daawuuda ilaahay nabiyullahi daawuud wuxuu waxyooday yaa daawuud ina alcabda addoonku layaatiya wuxuu la yimaadaa bilxasanati wanaaga yowma alqiyaama xasanaadkaasoo kamasali jiifatin sidii jiifa ah jiifadu waa bakti ijtamacat calayha alkilaabu ay kilaabtu isugu yimaadeen ay yajuruna ay jiidayaan afa tuxibu miyaad jeceshahay an takuuna inaad aatid kalban minhum ay ka mid ah subxaana allah fatajura macamaa la jiidato yaa daawuudu daawuudow diibu lkalaami hadal wacan waliinu libaasi labis dabacsan wasiitu fi nnaasi asiit waa sumcadda magac fiicanoo dadka ku yeelato iyo waa fil aakhirati aakhirad magac fiican yeelataa laa yajtamicu abadan rawaahu deylamiyu can caliy awxa allahu ilaa daawuuda ilaahay wuxuu u waxyooday nabiyullaahi daawuud yaa daawuudu ina alcabda addoonku layaatiya bilxasana wanaag buu la yimaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo fa uxakimahu biha waxaan u xukun geliyaa fi ljannati jannadaan xukunka isaga u dhiibaa qaala daawuud wuxuu yaa rab waman hada cabd waman haada alcabdu addoonkaas waayo qaala wuxuui muuminu waa muumin yascaa u sociyaya liakhiihi lmuumin walaalkiisa muuminkaa fii xaajatii daruu leeyahay oo yuxibu jecel qadaaha inay walaalkii baahidaasi u hirgasho oo u fusho waxaa u baahan yahi qudiyat calaa yadayhi gacantiisa ha ugu dhammaato baahidiisii aw lam tuqda amaya u baahan xadiiskani khadiib baa wariyay ibnu casaakir waana xadiis awood leh oo culimmada ay leeyihiin mujmuucu duruqii marka laisu geeyo waa xasan idaaj wuxuu ka warramaya in ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaame addoomu imanayo addoonkaas wuxuu wataa xasana wanaag khayr khayrka uu soo shaqaystay awgii ayuu alla odhanayaa ikhtiyaar baad leedahay wax qabso jannada wixii lagaa siin lahaa aduuba wax qabso bini aadan iyo damicii waa taqaanaa markaas wax walba sheegaya waana la siinaya maxaa ilaahay buu qabsaday waa qima waa halka ugu sarraysay waa meel aad iyo aad u qiimo badan daatana nabiyullaahi daawud ilahi buu yidhi yaa rab oo addoonka qiimahaa gaadhay ee in la yidhaho wax qabso gaadha waayo mid alla xasanadu sameeye waa noocee deeta waxa le waa addoon dantiisa iyo danta walaalkii ta walaalkii ku weynti bimacnaa wuxuu ka duwan yahay xaaladda ummaddu ay ku noolyihiin oo dhan danka ku waxa ku weyn tiisa tiisa markuu danaya laabuu wixii kalena ku daraa macnuhu waxa weeyaan marka hore wuxuu qadimaa dantiisa gaarka ah wixii wakti usoo haraaba laga yaabaa inuu sida loo kala naxariis badan yahay hebel hebel ula hadaliyo u yar raaciyo la yar qabayo ayuu yidhahdaa laakiin addoonkani wuxuu gaadhay heer uu u sacayo iyo u dadaalayo in walaalkii uu helo baahida u baahanyey waabu ku farxaya marka u qabsanto welibana magacadoon maaha haddii magacadoon maxay ahaanay inuu idhaahdo inuu ku farxa uun baahida isagu uu fuliyo walaalkii oo hadda magac kaga doono iyo farxad iyo xooge iyo magac uu ku doono laakiin qofkani waa qof mutajarida mutajarid waa maxay mutajarid muxuu noqonayaa wuxuu ka dharmadan yahay naf jeclaanta waxaa laaya ismuujinta isagoo hadduu soo qabto hawshaa iyo haddii cid kaga qabsato wuxuu abaal ku qabaa uu jecel yahay walaalkii inuu ay u hirgasho baahidiisa rasuulku wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan ka walaaladii iyo dadka kale ugu manaafacaad badan ee dadka waxu qabta sidaa awgeed qofku inuu danta kale ka shaqeeyo oo ka jilaarsan wax u qabta iyo ka baahan baahidiisa u orda iyo ka wuxuga baahda uu waxula qabta iyo ka erga u baahda uu ergeeye iyo qofka noocaasa inagoon nanu u dhegin nugul yahay qofka noocaasi wuxuu helayaa xasanaadka intaa leeg almuhim waa in shardi kale ku xidhan waxaan walaalkaa u baahanyay inaanay macsi ahayn iyo tacaddi aanay ahayn wax wanaagsan hadday tahay la qabo la garabgal rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih inta walaalkii uu caawinayo ilaahayna isagoo caawinaya adigu saacad baad caawinaysa saacad ilaahay ku caawinay qiyaas maalin baad hawshaadii u beergalaysoo tidhahdaan kuu maanta hawshaada kula qabanaya adna maalin dhanba ilaahay ku caawinaya wuxuu ilaahay hawl kuu qabanayo kuu hawl yaraynayo waxaa sawiro karta maaha sidaa awgeed dadka hawlaha ku dhaqanee ummadda bulsheedkaga dhex jira ee dadkaa caawiya niyada ha wanaajisteen khayr badan baa loo rajaynaya wanaag badan baa loo filaya awxa allahu ilaahay wuxuu waxyooday ilaa daawuuda wa ciisatii ciisadayda ku dhaartee maa min cabdin addoomma jiro yactasimu bi aniga iqabsado oo xarigayga ku dhega oo igu kalsoonaada duuna khalqi khalqi aan ku kalsoonaanin macnahedu waxa weeyaan khalqiga aan isku halaynin acrifu dalika min niyatihi oo niyadiisa aan ka ogaado inuu aniga un igu kalsooye oo fatakiiduu samaawaatu waalardu samaawaadkii arradu ay u xarig maleegaan biman fiiha iyo wax alla wixii ku sugan ilaa hadday u dhaga maleegaan jacaltu lahu min bayni dalika makhraja dhexdooda waxaan uga saaraa makhraj iyo iyo marin uu ka baxo wamaa min cabdin addoon ma jiro yactasimu bimakhluuqin makhluuq ku dhago oo isku kalsoona oo ku kalsoonaada duuni ilahay wuxuu aniga iga sokeeya acrifu dalika min niyatii oo sidaa ka ogaado ilaa qadactu waxaan ka jaraa asbaab asamaai bayna yaday wa ansaftu lhawa hawadana waxaan ku dhidbaa oon ku adkeeyaa min taxti qadameya cagihiisaan hawo geliyaayo hawadiisuu raacaya wamaa min cabdin adoon ma jiro yudiicunaya adeeca ilaa wa ana mucdihi waan siinaya qabla an yas'alanii intaanu weydiisanin wamustajiibun lahu waan ajiibaya qabla an yadcunii intaanu ibaryin wagaafirun lahu waxaan u dambi dhaafayaa qabla an yastakfiranii xadiisku wuxuu ka warramayaa tawakulka iyo yaqiinta iyo ilaahay oo lagu xidhnaado iyo sida kolba loo kala iimaan badan yihi dad badan baa iimaankooda iyo tawakulkoodu yahay afka baarkiisa oo ilahay baan ku kalsoonahayo ilahay baa umuuraha xaaladda bedelo oo hadhowna cid bini aadana ayuu tawawacaya kasoo oraya adduunkii baa lagu jiifsaday xaaladdu waa xun tahay san yeel wixii markii lata afka ka sheegayey iyo ficilkiisa isqabanay qofku waa inuu tala saarta ilaahay si yaqiiniya oo qalbigiisa oo dhana ilahay ugu kalsoonaado hadhowna asbaabta ula yimaado hadday dhaqdhaaq tahay u dhaqdhaaq waxyaala badan baa u tusaale ah qofka mutawakilka ah wuxuu leeyahay sifooyin waxaa ka mid a wuxuu gacanta ku hayo jeebadda ugu jira iyo waxa ilaahay ku maqan subxaanahu wa tacaala wuxuu ku kalsoon yahay waxa ilaahay ku maqan waxaa laga yaabaa sifadaasi inay tahay sifada ugu daran ee xaaladeennu maanta ay ku sugan tahay lidkeeda qofki intaa waxayo waxaa laga yaabaa inaanu khalaas u leeyahay waxba iyo hagaagsama umuruhis uu kadubadhaacsan yahi waa intu meel waxba ogiyi maalintii soo gabaabsidana markastay soo yaraatay in isagana qalbigiisu sii kacayuu leeya wallahi waxba soo dabayarta oo hadda wixii aa haysatay soo yaraado ilaahay khasnadiisu may soo yaraata may soo yaraato wixii yaraa oo haysatay baa soo yara ta ilaahay ka weyn maxaad uga rajo dhigta waa inaad ogaataa maalinta adigu aad leedahay khalaas waa ii dhammaatay maalinta farajka ugu dhaweynaysa maalinta faradku ugu dhow yahay ina maca alcusri yusra uma ina maca alcusri yusra marka waa in waa in qofku uu ku kalsoonaado waxa ilaahay haye subxaana wa tacaala khalqigana aan isku halaynin markuu ilaahay subxaana wa tacaala fahmo ee uu caqli niyadiisa ka ogaado inuu ilaahay keliya isku halaynayo hadday samaawaadku dhagraan iyo arladu maba dhagrayaan oo samada iyo arladu ilaahay bay adeecaan dhagarta iyo xadhigmaleeguna waa waxyaala aan wanaagsanayn maba dhagrayaan waxa looga jeedaa haddii khalqiga ilaahay oo dhan isu tagaan oo idhaahdanaan wax yeelno ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyahay waxba yeeli maaye makhraj baanu samaynaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib tawakulka uu taqwada ilahay buu ka mid yihi waxaa kaloo lagu ilaahay leeyahay addoonka makhluuq isku halleeya ee aniga isku kala haleyn waaya ee aan cad qalbigiisa sidaa ka arko xarig oo dhan waan u jaraa xariguu qabsadoba meeshuu micibbiya waan u goynaya gaalaa la wada qishanaya gaalaa la isku xidhaya markaasaasaan lee dhagaale hoos buu dhacay kan kale san u noqday sixirbarar baa jira abaaraa jira dee waa ummad ilaahay xariga meerba laga gooyey ilaahay isku xidh alla ku harkayn oo xaaladda ku hagaajin oo umuurahaaga isku barridi laakiin alla ha la coloobin waayo qofka ilaahay intuu ilaahay intuu garab maro bini aadam wax mooday macnaheedu waa maxay ilaahay buu yasay subxaana allahi alcadiim qofku yuu wax bid yuu u cararaa xaggiisa marka dadka kugu yimaadaan ciddaa wax bidaysu baad u oradaa ciddaa wax biday ma u oradaa maya markuu ilaahay weydaarsu bini aadam u dhaqaaqo xaggii macnaheedu waxa weeye wamaa qadaru llaha xaqa qadri ilaahay muu qadarin sidaa weyna wuxuu leeyahay xarig walbaan u geynaya meeshu wax bidaba waxaa la tusayaa cidda adduunka maamushaa cidday tahay hawana waa lagu fagastayaayo hawaa ilaahay geliya hawa waxa weeyaan wuxuu jecel yahay baa hor carara markaasaa wax xaaraan iyo xalaal bay eegine hawadu ka dhigtaa horgala iyo dooyaho iyo iyo iyo iyo ceelayuu ka dhigtaa waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay addoonku hadduu i addeeco waxaan siiyaa wuxuu jecel yahay inta aanu i weydiisanba waxaan ajiibaa intaanu i barin waxaan u dambi dhaafaa intaanu dambi dhaafa i weydiisanin wuxuu gaaray heer la yaab leh oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qalbigiisun daalacdo waxaasuu hebelku weydiisan doonaa siiba waxaasuu hebelku baryi doonaa oo hawl yaree dambi dhaaf buu ku weydiisan doonaa wasi dhaaf waa markuu weli noqdo ilaahay ee uu hore maro ee cibaadada hore u gaadho taqadum uu sameeye weeyaan ilahay waxaa kaloo waxay nabi ilaahi daawuud daalimiinta kuwa ummadda ilaahay dulmiya dhiigooda iyo dhaqaalahooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda iyo wuxuu dulmiya waxaa tiraahdaa ay xusina aniga weeyaan xuska kooban weeye xuska maaha weyn addikru alakbar waxa weeyaan inuu ashaahatuu toobad keeno hadduu ashaahatuu toobad keeno wuu ka toobad keena dulmigii xuska ilaahay uu ka aqbalaya laakiin hadduu idhaahdo ama dulmigii faraha kula jira ayaana la xusaya muminiintaa dulmaya alla xilxilaya alla haddana salaadan gelaya maya waxa weeye cadowga ilaahay baa gacantaar la yeelanaya haddana allaan baryaya ilahi wuxuu leeyahay dulmiyada dheh ee ahay baryada dheh waayo baryadaydu cidda ay barida waan xusaa daayimka xuskaan xusayaana nacdal buu noqonayaa is ilaaliya macnaheedu waa maxay ma ay xusinaba maya ee waxa weeye intaydaani xusin dulmiga faraha ka qaada oo idinkoo daahira oo dulmigii faraha ka qaaday oo toobad keenay ixusa af iyo gacan daahira iyo qalbi daahira igu xusa laakiin af iminka muminiinta dulmaya wax ka sheegay iyo gacan iminka garaacaysa wax yeelaysa iyo jeemadahoo ka buuxa xoolihii bini aadamka iyo muslimiinta iyo qalbiguu ka necab yahay oo haddana yaa allahu leh ilahay miyaada khiyaamaha lama khiyaama ilahi subxana wa tacaala callaamu lhuyuub qalbigu daalacanaya yaclamu khaainat alacyun wamaa tukfi suduur ilahay wax buu la socdaa markaad ilaahay xusaysa istaahiri waxa daahiraysaa qalbiga daahiri shaqniga carabxumada muminiinta ka daahiri saafi ka dhig carabka daahiri muminiinta carabka ha ka magan galaan ha ka nabad galaan gacmahaaga daahiri waxba ha u geysanin sidaa markaad yeesho daalin noqon maysad wixii lagu geysana madluum baad noqon madluumkana ilahay baa u hiiliyey subxaana wa tacaala أوحى الله إلى إبراهيم إلى يوحى وحي النبي إلى إبراهيم يا إبراهيم يا خليلي خليل كيو حسن خلقك حسن وناجي خلقك خلقك يا طبعي قال وناجي ولو مع الكفار قالوا الله كيلي تدخل واحد قال مداخل الأبرار هل تايقران ذلك بارينتي فإن كلمتي كلمة ديدو سبق الوحي هو الرئيسي لمن حسن خلقه أن أظل إلى أكون على في عرشي وأن أسكنه إلى أن دجيه حديقة قدسي حديقة أن كنت ظهر عيدا ظهريه وأن أدنيه إلى أن من جواري أكثر ذلك إلهي بلعنا يا نبي الله إبراهيم وباتفاق العلماء أهل السنة والجماعة أسكن رأسيهين أنبياء إلهي مركا لقي مادة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنه يهي أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء إنه وخليل الرحمن خلدنا وحا قاري لما النبي انت لما بي قاري خلد وحا ويان ومحبه يكل قعل قلبك بوحسي ها تخللت مثلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا ما قفل قلبك أي محبيز قشو أي خليل إلا ما كان محبه إلهي أبو عيسى قلبي قولا يا بدا النبي عليه السلام ونبي الله محمد يا نبي الله إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا قرآن كعديين إبراهيم خليل هي حديث نوع عديين خلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورسول الله لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا حتى نعيد كده أيوه إيه خليل عن قلبي جيجا أول فري وبوحيي أبا بكر بكر جلا ولكن الله اتخذني خليلا لا ما خليل جالك تلو قلبي هنا الله مو ذكاري هذا قلبي جالك بوحيي الكلام فرما لكنه أخي وصاحبي وهو الكي يا صاحبكي أولدي إليه يقول إليه يا خليلي حسن خلقك تبع عدد وناج ولو مع الكفار قال الله الله كيان تبع عدد وناج هو شيطانية أبرارت يا متقين يا صالحين تلقوا يغان أنبياء الله ما لقوا يغان تبعي وناسن تبعي وناسن ولا أماني رسولك عليه الصلاة والسلام وقل لها وحدك انت بلد جنة قليا تقوى الله وحسن الخلق إنما وحا أبديا ألا تعص يدك وناك ألا تعص معنى الحوان إلى قدو إله إلا يهي أي عمران وناس حسن خلقنا إلى قدو خلق إله إلا يهي أي عمران ولا مدقنا وناس إلا أن سوى عبورا رغما ما كيت إلهي تاقنتها ما كيت خلق إلهي تاقنتها هنا سوى ناس عبورا رغما ازدواجينا وحل الأرض أيان الرحيم معنى الحوان ازدواجينا إلهي ما صفي عنه رغميا oo si fiican baynu caabudaya salaada layga horeyn maayo khushuucda laygama badna qur-aanka laygama badna sunnaha ilahay baa daba sunnaha rasuulkaan dabaqaya wanaagan ku dadaalaya markaan khalqiga ilaahay usoo baxana waxaa la soo baxayaa micyo waraaba oo waxa weye layga nabadgeli maayo oo cid alla ciddii aan arkaan maxaan ku dhahdaa baacsanaya waxa weeye istiwaajiya salaadaadu wanay ku falaysaa ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar dhaqanka odhan sawaaka cidda nebiga la jaaraysa ee jaarka la noqonaysa waa cidda dhaqanka wanaagsan akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan waa shayga qaaliga ah waxaana weeyaan qofka inaad ula timaado un bibasaada culimada waxay ku soo ururiyeen inaad qofka kula dhaqanto waxaad jeceshahay inuu kula dhaqmo haddaad ka weyn tahay maxaad jeceshay inuu ku weyneeyo haddaad ka yar tahay maxaad jeceshahay inuu kuwa maaragtay kuu turo وكون حريصته حداد سمتينا إنك احترامه وعندك قدريه ومن تعصب قف والبا وحيك هذا طول طالع وعلى ذيك لا يغضب لنا أنا أغضب أما عدا ولا يمني وإن تعصب قال حتى قال هو نور نور قال غرب لنا المدعوين كوة دعوة كوة أنت يدين لو بندقية وإلا وناتية وصفة على ورق ما إلهي سبحانه وتعالى نبي الله موسى الله وقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى موسى هارون فرعون هذا الدراسة كلها فما بالك بمسلم كل مقالة لهم بعد أيوه هذا قول له دبعية رسول الله عليه وسلم فرقت يا أبا الوليد أبا الوليد وما كفر غضي سلام ولا اللي تري كل مستأمنين تعمد دميين كل الله الحكم كإسلام كأقبلي كتاب إلهي لهم أمر دوري إلا أنه مرة مقالة يوم إلهي لهم كل رغمي إذا كان إنسان دوري ما ملكينه ee kuwa soo degay kaana in la wanaajiyo xukunka islaamku hoos joogaa maaha dhoobdhoob kale iyo umuro kale hoos jooga maaha kaana waa in la dhowraa la ilaaliyaa wixii intaa ka soo hadaa waa muxaarib muxaaribkuna ma laha wanaag waayo isagaaba kugu socda isaguna waxa weeyaan waxa uu kugula dhaqmay wax la mida mooyaane ma laha wanaag ilahay baa laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda baa kaloo ilahay leeyahay kelmadeedu waxay u horraysay qofka dabeecadiisa wanaagsanaato inaan u hadheeyo cabshigayga oo halka cabsado xaniirata qudsi xaradaan ku daahiriyo cidda aan daahirinayo karaamaynayo ayaan ku karaamaynaya waana soo dhoweynaya ilaahay wuxuu waxyeelay nabilah ibraahim ibraahimow inii caliimun uxibu kulla caliim an waxaan ahay alla cilmi badan oo cilmigiisa aan la soo koobayn cid kastoo cilmi badan waa jeclay cilmigu waa shay shariifa oo qiimihiisa aan laga gayoonay cilmigu waa ka ilaahay ku sharifay nebiyullaahi aadam markuu doonay inuu muujiyo sharaftiisa amaam almalaaika wuxuu ku muujiyey cilmi cilmiga ilaahay in la soo koobaya maaha wuxuu qur-aanku tilmaamaya haddii loo bedelo badaha khad oo toddoba badoodoo kale lagu daro badaha inagoo og adduuweynaha boqolkiiba koob iyo toddobaatan inuu biyo yahay uu bad yahay haddii haddana toddoba kale lagu sii daro oo gebigooda khad laga dhigo dharka gebigeedana qal laga wada dhigo geelkooba qal laga qoro laantiimsa kale bay noqonaysa geelku imsuu noqonaya waxa adduunka dhan ku yaala qaagaadka kaymaha oo dhan haddii qal laga wada sameeyo khalqiga ilaahayna jin iyo insi iyo malaa'igna ay u fadhiistaan oo cilmiga ilaahay quraan khadkan iyo qalinkan iyo gacmahan is wada isticmaalaan khadkuna waa dhammaanaya qalimaduna waa wada gemuurmaya waa dhammaanayaan khalqiguna waa daalaya علمك إلى أين وصعنا ودريري أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما وتام وحصوك وجود معها وعلم الحل هين وما أوتيت من العلم إلا قليلا ما حد وانتهت كنت العلم لها يوردرو إلهي أنت وبحي وعيا إيا بسوق في خجل أنت نموذج قاليا أوحى الله إلى أوعوه إلى عيسى ابن مريم يا عيسى عيسى عد نفسك نفتا لواني بحكمتي حكمتي لكواني فإن انتفعت مركي نفع لكل انتفاعه فإن الناس ذاتك لواني وإلا هديك له فاستحي مني قحشوت فأو ديلمي عن أبي موسى حديث من حكومة رمي النبي الله عيسى ولا لحظة لي وإلي يعني هرت النفط عن وعليه كبلو وقد يد حقيقية وكمل آداب تلقرمه تلك خير كالشجع آداب تلقرمه كم تهيو إن النفط ودوانيات مركو عليه deetana markay naftoodu wanaagsanaato dadka la khayrku sheegaan shardi maaha oo qof kalganba qof kale wuxu sheegi karaa waa bannaan tahay laakiin waxay ku fiican tahay inuu naftiisa wuxu sheego marka hore ataamuruuna annaasa bilbir watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba falaa tacqiluun yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun inay isdhaafaan hadalkaaga iyo ficilkaagu waa laga wanaagsan yahay oo wixii ummaddaas faraysay aduu aad layma weydo wii aad u diidaysana aad la timaado waa waxyaalaha naarta lagu galo ee ninkii caalimka ahaayee ahlu naarku ay arkeen maxay ku yidhahdeen isagoo caloosh ka soo dhacdayo saa ugu wareegaya urku jirti ka laalaato kulaasadii wanaagana fari jiray ee xumaan loo diidi jiray markaasuu leeyahay fadeexadiis markaasay soo baxaysaa wixii aan idin faro lama iman jirin waxaan idin diidana waan idin dawamari jirin taasi markaa waa qadiyad aada u foolxun nabilaahi ciisa alla hadlaya nafta dadka waani markaad naftaada waaniso haddii kale miyaa iga xishood ha iskhilaafin yaanu iskhilaafin ficilkaaga iyo qowlkaaga awxa allahu ilaahay wuxuu waxyeelay ilaa ciisa ibni maryam yaa ciisa cid nafsaka naftaada waani bixikmati fain intafacad hadday ku munaafacaado oo ay ku intifacdo facid innaasa dadka waani wa ilaa haddii kale fastaxi minii iga xishood awxa allahu ilaa ciisa ilaahay wuxuu waxyeelay ciise fi linjiili an qul waxaad ku tidhaahdaa lilmalai min bani israa'iil mala iyo madaxyaweyntiiyo odayaasha reer bani israa'iil ina man saama qofka sooma limardaati raaliaanshayga u soomaya ilaahay dartii asxaxtu lahu waxaan u caafimaadiyaa jismahu jirkiisa wa acdamtu lahu waxaan u weyneeyaa ajrahu ajarkiisa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy nabiyullaahi ciisa la faraya macluum waxaa la yaqaanaa reer bani israa'iil waa laba waa yahuudda iyo nasaarada nasaaradu waa intii taabacday nabiyullaahi ciisa ama marka hore haystaan tawraad ama yay haysanine nasaara waa intii taabacday yuhuudda intooda kaba dhanna ciise inay raacaan iska daayey xataa nasabkiisa wax ka sheegeen nebinimo uma ictiraafsanaa markaasay nasabkiisuna ma saxsanaa markii dambena waxay rabeen inay dilaan markaasaa kii u basaasayey ilaahay sawirkii ciise saaray markuu soo noqdo ilaahay inuu ku jiraana isagii bay dileen ilaa waa ciise oo doonaya inuu weydaarto markuu idhahdo waa halkan ku jiraa ee halkan gabada uuna weydaarmaya bay idhahdeen waa isaga laftiisa waayo shabagii iyo muuqaalkii unba isaga la saaray marka wuu qaylinayay taarikhda soo sheegayso markay dilayeen wuxuu leeyahay waar mayihi yahuuda iskharyuudi baane ninkii maarata darateen baane basaaskiinni baane say dileen isagii bay deldeleen ee ilaahay ciisena ilaahay waa qaaday marka kuwa la leeyahay fariinta gaarsii kuwii diidanaa maaha waa intii raacday baa laleeyahay waxaad tidhaahdaa qofka sooma ee alla dartii u sooma faa'iidooyinkan u helaya jirkii baa waa caafimaadaya waa caafimaadka uu leeyahay ajarkana waa loo weynaynaya dabcan soonkana way lahaayeen oo ilaahay subxaana wa tacala oo madaxa badankooda soon waa ku waajibiyey laakiin soonku meeluu ku kala duduwan yahay oo wax badan bay ku kala duwanahay soonkeena iyo soonkooda أي الله إلى عيسى إلى عيسى وحوح إلى في الإنجيل أن قل واحد كترى للملأ من بني إسرائيل إن من صام لمرضاتي قف كان على عشاء له صوما أصححت له جسمه تلك سنوعة في ماضية وأعظمت له أجره رواه الشيخ الديلمي والرافعي عن أبي الدرداء أوحى الله إلى وحوح إلى نبي من الأنبياء أن قل واحد كترى هذا لعبادي الصديقين أضمائي الصديقين ألا يغتروا بي يقول فإني أقيم عليهم وحن كأوغيا عدل عدالتي لي وقسط عدالتي وأعذبهم والعلامة يا هدي عن دوره غير ظالم لهم أن رد البيع وقل لعبادي الخطائين أضومها يقفك بضوحة كتر هذا لا تيأسوا هكاكوا سندا من رحمة نحرستينا فإنه محايا لي لا يكبر علي ذنب يقوموا إلى هذا الذنب أغفره عن دافع هو أبو الدر عن أنس ilaa in nabi nabiyada ka mid u waxyoonaya uu leeyahay ummaddu waa laba nooce labadaba fariin gaarsiin qoladaana waa sidiiqiinta kuwa dadaalay ee horreeyey ee khayrka ku dheereeyey fariin gaarsiin fariintaas waa maxay ha isdhiganina oo wanaaggaa gaadheen ha isdhiganina ha isodhannina waa tallowdeen waayo cidda aan cid walba cadaaladeeda ka sarraysa qiimuu doona ha lahaadee cadaaladeedan ku xukumaya haddii cadaaladda lagu xukumana oo aanay naxariista ilaahay soo soo ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa aanu siinin qofna badbaadi maayo qofna badbaadi maayo qof camalkiisa ku badbaadaya ma jiro camalkeena qabanayno salaada iyo soonka iyo sakada iyo xajga yani ma aha inihii jannada goynayay ma aha inihii naarta laga badbaadayay rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi lan yudkhila axadu minkum aljannata bicamali midkiina jannada camal kuma galo سيوانت يا رسول الله مع هذه سي حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن حديثي سيقود ولم ويالي عمل فيه يقوي مايو ويحن غينا وحليتا شندنا وصل عد إلهي على إن سلعة الله غالية وألابت إلهي وقالي عمل كان متره لكن عمل هو الصوت رحمة إلهي من قدرة هذه مركة إلهي سلا عذاب وحكو عذاب يا إسرهم كدلمين waayo marnaba waajibkii uu kugu lahaa ma way gaarhaysat mar hadduu ku cadaabo inta kaa dhiman buu kugu cadaabaya maxaa kaa soo gaari weyd laakiin waana maga cadaabaynoo ilaahay naxariistiisa ka dheeraysa oo ka ballaaran caradiisa kuwa gafka badanna waxaad ku tidhaahdaa haquusanina waayo dembi cidi gashaa iguma weynaado buu ilahay leeyahy dhaafitaankaygu waxa weeyaan wax laygu weynaado oo igu adkaada maaha buu alla leeyahy أوحى الله إلى أوحى وحيدي إلى نبي من الأنبياء أن قل واحد كتر على عبادي الصديقين ألا يغتر بي يقول غني فإني أنا أقيم عليهم واحد كتر يا عدلي وقصتي عدالتي يا قصتي لي وأعذبهم عذابي غير ظالم له أن أنزل به وقل لعبادي الخطائين لا تيأسوا كبوا صنع من رحمتي فإنه محيري لا يكبر علي قموا إلى دم دم دم يأخر عن نافيه أوحى الله إلى أوحى وحيدي إلى عيسى أن أنتقل كوريك من مكان إلى مكان من المكان شوتين بيلك وريك لئلا تعرف ساعة قرنين أو فتؤدى فأدوى تزعية أي فإذا عرفت عدل قرته تؤدى والله قلبي هي له قرنين بقى فهو عزتي عزتي إذا كنت عرفت شرفتين يو جلالي وينيدي لو زوجنك وحكو قورنا وحكو قورنا ألف حوراء kun xuura alciina wala uulimanna laka waana kuugu ducaynayaa arbacu miata caamin afar kun oo afar boqol oo sannadood ayaan kuugu ducaynayaa rawaa ibnu casaakir can abi hurayra xadiiskan wuxuu ka warramayaa laba shay wuxuu ka warramayaa shayga hore ah ibtilaaga imtixaanka ilaahay mariyo ambiyada iyo dadka ducaadda ah saa loo imtixaamo ee ahlu baatilku ay u dhibaateeyaan si aanay u nabadgelin iyo sida loo adyadeeyo iyo in nabiyullaahi ciisa xaaladdu la kulmay inuu firdhad ahaa firdhad yuu ka firdhanayo ka baxsanaya wuxuu ka baxsanayey wuxuu ka baxsanayay reer bani israa'iil yuhuudda ilaa uu duurka galay oo uu dugaagga la daaqay oo uu dhirta cunay xataa ayuu ka baxsanayey mar kaley soo helayaan waa mar lasoo basaasay oo cid ay u direen muddu ka firdhanayay ilaahna markaa uu salaaminayo leh meelnaba ha joogin kolow meel ka gudub si aan ugu baranin oo mutaabad ambiyadiyaa la rinaya markaasu isagoo akhirusamaa jooga ayuu doonayaa inay diintu u guulaysato isagoo oo caleemo hooyo lagala hor imanayo la waa sunna jaariya waa sunna ilaahiya kolley iyo kolley qofku hadduu ilaa diin baan u hiilinayaa inaan dhibaata soo gaadha waa daruuri nebigii baa soo warwareegaya talabaadna waxay ka warramaysaa qayb yar oo ka mid ah abaalka ilaahay ambiyada siiyo in yar baa lagama sheegay abaalkoodu waxa weeye maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan idila arag dhagila maqal qalbina aan ku soo dhicin ay xataa muuminiinta la siiyaa maxaad umalayn ambiyada kun xuuralcina lagu guurinayaa ducadaaduna afar boqoloo sannadood bay soconaysa wax ka badan bu ilahay wadi karaa nebiyaduna waxaa ilaahay ku leeyahay agtiisa qiimo intaa intuu doona ka weyn sidaa ogeed waxay ku heleen ilaahay bay u hiliyeen gaalana naftooda ayay ula baleereen inay diinta ilaahay hirgeliyaan والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu soo socday axaadiis alqudsiya oo ka warramaysay ilaahay subxaanah wa tacaala inuu u waxyooday nebiyullaahi ciisa inuu goobtuu in joogaba ka wareego goob kala u wareego ilaahay subxaana wa tacaala isagaa u arrimiya ambiyadiisa oo wuxuu kala baxsanayey dhibaatada iyo colaadda ay yuhuud u hayeen nebiyullaahi ciisa waxay ku dhacayeenna wax kale ma ahayn wuxuu ahaa uun maxaa tawxiid ula timi ee ilaahay dartii iyo ilaahay keligii aad wax noogu sheegaysa xadiiskaas wuxuu ahaa laba boqol iyo lix iyo soddon wuxuu biidni illahi tacaala inooga bilaabmaya laba boqol iyo toddobiyo soddon awxa allahu ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa nebiyi min alambiyaa nebi ka miya ambiyadiisa an shayga loo waxyooday baa halkaa ka bilaabmaya qul waxaad tidhaha lifulanin alcaabid hebelka caabidka ah ee cibaadada badan waxaad ku tidhaahdaa amaa zuhdaka fi dunya adduunyada aad ka saahiday fatacajalta waxaad adegsatay raaxata nafsika naftaada iyo raaxadeeda wa amaa inqiaacaka ilaya goyitaanka aniga aad ii go'day ee aniga ila munaajootid fatacazazta bi anigaad igu sharaf doontay fatacazazta bi ay dalabta alcizata bi sharaf baad igu raasatay famaadaa camilta maxaad ka samaysay fii maa lii calayka fii maa lii waxaan anigu leeyahay ee calayka adiga kugu waajibiyey maxaad ka fulisay qaala wuxuuhi yaa rabbi rabbigayow wamaa daalika calaya oo waxa aniga isaaranee waajibkaygu ahay muxuu yihi qaala alle wuxuu ugu jawaabay subxaanahu wa tacaala hal caadayta fiya aniga daraadii ma ku colaadisay caduwan cadow aan leeyahay ma ku colaadis aw hal waalayta fiya ama aniga awgay ma u xidhiidhisay weliyan midaad xidhiidhiso rawaa abu nucaym walkhadiib can ibni mascuud awxa allahu ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa akhihi alcusayr cusayr baa wuxuu lagu waxyooday alcasiis buu qoraya laakiin alcusayr weeyaan yaa cusayr in asaabadka hadday ku helaysho musiibatun musiiba hadday ku haleesho falaa tashkunii hayga cabanin ilaa khalqii khalqigay hayga cabanin faqad asaabanii minka xaggaaga waxa iga asiibay masaa'ibu kaiira hadba masaa'ib badan baad la timaada falam ashkuka kaagamaan caban ilaa malaa'ikati malaa'igtayda yaa cusayra cusayrow أعفني يا عاسي بقدر طاقتك على عذابي بقدر بقدر أنت طاقتك هذا ودي كرتو على عذابي عذابك أنت ضد الغالين كرتو إليك فلي عاسي وسلي ويديسو حوائجك باهرة على مقدارك على مقدار عملك لي أنت هذه شقيسة أنا قاعد عبدنا وحويديسو ولا تأمن هآمن كم غني مكري مرقيقي عقابكيقا حتى تدخل جنتي إلى جنة ذلك فاهتثوا قريري عزير يبكي عزير أوهم قل قريري فأوحى الله إليه إلى يوحي وحيودي لا تبكي يا عزير عزير وهاوين فإن عصيتني هدادي عاصدو بجهلك قرش العانت هدادي وعاصدو غفرت لك وحنكو قلنا فيا بحلمي دلخات كيك لأني محايلة أنقبو ألا ليهي كريم الله ديق بدن بانعي لا أعجل بالعقوبة عقابته مدد تشيو على عبادي أضمهيك وأنا أرحم الراحمين والحال أنا أنقو أنعي أرحم الراحمين الله وحنا حريستا إن حريسي سوقب الله رمتعي رواه الديلميو عن أبي هريرة إن حديث كهرة سند أول حديث ضعيفة وإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه وحو كشيغي ضعيف الجامع أيو كسو صارية لكن قد يدعو كورمي وقد يصحى وحو كورمي إن إلهي النبي وسو وحيودي أنبيادي سكمدا نبي قال معي منك وها لكن هذه وحبة كوكو مجران فايدة وحا فايدة كوكو ترتام محتواها قد يدعو لها الله هذه لكن كوها لغو شاغو محومين لغو شاغ لكن واحد لغو حرم بامتشرين سيده وقوا قد يدعي علماء الهضان تنفع ينفع العلم به ولا يضر الجهل به إن أقرتانا وحبوك تريا إن أقرتانا وحبوك يلي مايو وعندنا هنا هيل بوها النبي هيل حبوك هو كربية علمك هو كربية لكن أقرتانا وحبوك وحبوك يلي إن معنيه أنه تنمايو معنوه وحبوك مغمايو النبي قال وحل وسوى وحيودي هبل وعابده hebelka laftiisa lama sheegin laakiin sifadiisii baa la sheegayo waa nin caabida caabid macnaheedu waa maxay cibaadadu waa laba waa waajibaad iyo mustaxabaat shay waajib kugu ah iyo mid sunno ah qofku lafsul caabid wuxuu qaataa markuu waajibaadka la wada yimaado sunnayaashana aada ugu dadaalo haddii laakiin waajibaadka uu fuliyo ka adkaado laakiin sunayaashiisa waana xooganayn waxaa la odhan karaa qof mustaqiima weeye toosan qof muqtasida waa la odhan karaa laakiin caabid iyo saabiqun bilkhayraat iyo saalix iyo makaata inta badan caabidkani ilaahay subxaana wa tacaala dhaliil buu saaraya marka waxaa la leeyahay amaa suhdaka fi dunya adduunyada aad ka saahiday fatacajalta raaxata nafsik naftaadu inaad ka nasato ayuunbaad door bidayoo nasad baad u baahnayd waxaad ilaahay u qabatay iyo waxa ilaahay dartii ka ah maaha wa ama inqiaacaka ilaya inaad aniga ii go'do ood ilaahay la munaajooto afar iyo labaatanka saacadood fatacazazta bi anigaad sharaf igu raadsatay buu ilahay leeyi wax diimihii hore ku banaanaa saynu maalintii hore tilmaanay habeenkii hore ayaan diinteenna ku banaanayn waxa diimihii hore ku banaanaa alrahbaaniya qofki inuu tasawuf sameeyo oo intuu qolyar isku soo xidho bannaanada u baxa oo cid walba ka go'o oo halkaa cibaado u goonaado oo aan cidina u teginaysna aanu cid u tegin waa u bannaanay diimihii hore laakiin shareecadiina waa ka mamnuuc hadduu xataa inaa meel baan u go'aya shantii salaadood baa laga rabaa inuu soo baxo qof shantii salaadood soo baxayo masaajka imanaya cidna umuu goyn oo intaan la iswada arkay rasuulku wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam laa rahbaaniyata fi lislaam islaamnimadu rahbaaniyad iyo cid la isku xidh iyo qof intuu buuraha galo ayada galo ilaahay halkaasaan ku cibaadaysanaya yidhaahdo waxa weeyaan ma bannaana xaalad keliya bannaan tahay waa xaalat lfitan markay fitnadu dhacaan ee la isimtixaamo ee sharkiga qaarku sharku bato ee xal loo waayo dawo loo waayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay ninka intuu iskaga firdhao dadka buuraha dushooda xanyar ku dhaqdaa inuu dadka ugu khayr badan yihi oo sharkiina ka baxsado isagana shar aanu cid ka gaadhin sharka ummaduna aanu soo gaadhin laakiin xilliyada caadiga ah wuxuu rasuulku laha calayhi salaatu wasalaam mar la weydiiyey muuminka cidna u baxa ee dadka iskaga fogaada iyo ka dadka dhex gala ee dhibkooda iyo afxumadooda ku adkaystaa kay uga fadli badan sase wuxuu alladii yukhaalidu nnaas wayasbir calaa aadaahum ka dadka isdhex gala ee dhibaatadooda ku sabra ee ka jaahilka wuxusheeda ee ka maaragtay meel ka dhaca waaniya kaasaa khayr badan bu rasuulku lah alayh salaatu wasalaam markaa ninkan berigaa waa u bannaanayd inay inqitaac sameeyaanoo ay meel isku xidhaan deetana ilaahay wuxuu leeyahay suudigii adduunyada aad ka faa'iidayna aduunbaa inaad nasato doonaayey markaad cidlo isku xidhaa tidhi ilaahay baan la gaar noqonayaana sharaf baad ku raadsanaysa magaca ilaahay oo waxaa lagu odhanayaa waa caabidkii markaasaa lagu soo dhawaynaya saad magac helaysa markaasaa fadhiga laga kaxaya famaada camilta fii maa liya calayk ilahay wuxuu leeyahay wixii aan kugu lahaa maxaad ka qabatay caabidkani uma bilowna wuxuu ilaahay ku leeyay ee ugu weyni ama waxa la yidhaahdo macqad tawxiid tawxiidka halka ugu adag in la xidho ee ah millat alxaniifiya ayaa ka maqan waa maxay meesha ka maqani waxa weeyaan waxa ilaahay ku tilmaamay fii maa liya calayka oo ah alwalaau walbara ama alwalaau walcadaa inuu cidna jeclaado cidna naco ilaahay dartii ciduu ku jeclaado ilaahay dartiina uu cid ku naco inuu cid ilaahay dartii usoo dhawaysto oo ah ilaahay subxaana wa tacaala iyo nebigiisa iyo mu'miniinta inuu soo dhawaysto gaalada iyo kufriga iyo waxay caga ku qaataanna inuu colaadiyo inuu colaadiyo tii baa laga waayay macnaheedu waxa weeyaan wuxuu iska noqday qof cibaadadiisa aanay ta'siirba lahayn raadba cibaadadaada iyo wanaagaaga waa inu raad yeeshaa waa in ka ilaahay ku soo dhowna aad soo dhawaysaa ka ilaahay dariiqiisa ka fogna aad fogaysaa waa millatu ibraahim waa tii nebiyadu iska dhaxleen nebiyullahi ibraahim aabbihi bay ku kala tegeen markuu tawxiidka u bandhigay ee uli uu nebiyullaahi ibraahim si walba u waaniyey uli waxaan kaaga baqanayaa inaad shaydaan raacdo yaa abati laa tacbud shaytaan ina shaydaana kaana liraxmaani casiya si walba u waaniyey يا أبت إني أخاف عليك أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا حكول قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا مروحا نعدي إلى هنا يدين أن نعدي إبراهيم حدانا دي قفوا قال إنك أحبك قد ليا مرة سيسك قفوا قال قوم كيس نساس وقبحي وإلى إلهي درتب قفوا قال مركي توحيد سكو قبتين ee qofka ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa waafajiya tawxiidka gacanta ku dhigana waa inuu noqdaa weligaa iyo walaalka waana shay imka khalkhalay oo dadku waxay isku soo dhowaystaan masaalix talaha adduunyada iyo manaafacaadka iyo abtirsiinta iyo midabka iyo dalka iyo deegaanka waxbay isku soo dhowaystaan laakiin inay isku soo dhoweeyaan laa ilaha ila allah iyo tawxiidka iyo ilah u dhowaanshaha waa qadiyan muddo dheer aad iyo aad u dabayar waxaa loo baahanya qofku inuu ciddii soo dhawaynayo ilahay dartuu soo dhaweeya xataa waxa weeyaan culimmadu waxay sheegaan in walaaga ama soo dhawaynta iyo xidhiidhinta iyo wanaajintu inay qaybsanto oo qofka muwaxidka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala waxida asee macaasidu ay ku badan tahay in la soo dhawaynayo biqadri iimaanihi intuu muuminka yahay inaad jeclaanayso inta uu macaasida kaga jirana aada nacayso oo ay ku kulmayaan necbaanshiyo iyo jacayl annagaa waxaan jecelahay inta uu muumiya waa qof muslina macaasidaa uu ku jirana waa nacabay inta uu macaasi leeyahay markaasaa dadku waxay u qaybsamayaan qayb la wada jeclaanayo oo ah dadka muuminiinta ee saalixiinta ah midab kasta iyo qaarad kasta iyo meel kasta joogaan iyo cid la wada nacayo oo ah gaalada iyo cid qayb iyo qayb ah oo ah qof muslina oo caasi ah xagga islaamkiisa waa laga jecel yahay xagga cisyankana waa laga nacaya xadiidkan wuxuu waafaqsan yahay xadiid kaloo isagana rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyo ibnu maajiya keyrkii ay soo saaraan oo ilaahay malag malaa'igta ka mida uu ku yidhi an cabdib qowma fulaani malag yahow orodoo qoomka bani fulaan la yidhaahdo cadaab oo baabii maasuu malagii leeya yaa rab oo qoomkaa waxaa ku jira fulaan alcaabid oo ilaahayow nin cibaado badan oo hebel heraa baa ku jira waasuu ilaahay odhanayaa waa qadiyadda khatarta ahe bihi fabda isaga ku bilow ee la leeyahy kii caabidka ahaa ummaddii la halligayey inaan isaga ku bilow markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu faallaynaya waxa looga bilaabayo sawka nigana caabidka ah sawka ilaahay ka baqaayey sawka cibaadaysanayey miyo waxa la walaaqanayay maya haddaa sababta loogu bilaabaya waa maxay inahu lam yatamacar wajhu yowma lilahi caza wajal maalin keliya waxa xuma la walaaqanayay maalin keliya wejigiisu muu doorsoomin ilaahay dartii maalin kama xumaanin waxay wadaan bimacnaa wuu iska dhoolla caddaynayey wuu iskala noolaa isna cibaadadiisu watay iyaguna waxooda wateen malaha waa nooc min adimoqraadiya wax noocaas iska aaminsanaa iyaguna xorriyaddooda adiguna xorriyaddaada maalintay ku soo dangalaan uun kulaadana raahibow jooji cibaadada maalintaasoo hadal buu aaminsanaa laakiin qofka iimaankiisa daakhiliga faraya inuu munkarka iyo xumaanta gacanta ka suuliya hadduu awoodayo hadday gacantu ay gabto awoodi waayana afka uu ka hadlo haddii afku gabana qalbiga uu ka noco marka caabidka waxa lagu haystaa intaa weeyaan ayay ahayd inuu fahmo alwalaau liman yuu jeclaanaya soo dhawaysanaya yuu nacaya xadiiska kale wuxuu ka warramaya cusayr cusayr sida la sheego culimada qaar aad u yar ayaa waxay leeyihin nebi buu ahaa laakiin qowlka jumhuur lculamaa wuxuu ahaa cabdan lilahi saalixan addoon ilaahay oo saalix oo wanaagsan buu ahaa oo reer bani israa'iil ka tirsanaa addoonkana wuxuu ahaa addoonkii ilaahay subxaana wa tacaala imtixaamay isagoo dameer wata suurat lbaqara ayuu ku qoran yihi isagoo dameer wata oo u saaran yahay waxoogay caana ah iyo waxoogay raashida ayuu soo maray dhul bahgooye ah oo intay abaar xuni ku dhacday aad umasu ah wuxuu aad isu weydiiyey dhulka saan u baaba'ay sidee buu ilaahay usoo noolayn karaa muu diidanay laakiin baciid bay la noqotay dhulkani wuu baaba'ay ilaa geedkiisanaa qallalay dhulkiina ciiddaa isrugtay taba seeba ilahay usoo noolayn karaa qalbigu iska weydiiyey fa amaatahu allah ilaahay baa dilayba bartii ku dilay intuu mayd ahaa oo uu yaallay miad sana boqol sannadood maxaa lagu tusaya miad sana boqol sannadood buu halkii mayd ahaa dabeetana ilahay baa soo nooleeyey uma bacata ilahay baa boqol sannadood ka bacdi qarni ka bacdi soo nooleeyey su-aal baa la weydiiyey kam labista inteed halkan jiiftay oo boqol sannadood ka bacdi qaala yawman aw bacda yawm dee hadday ugu booto maalin baan jiifay ama gelin sida halkan lugta ahaayee socdayo halkana yarka maarata seexdayoo gelin waa ka kacay culamada tafsiirku waxay leeyihiin gelin hore ayuu wafaaday gelin dambena waa lasoo nooleeyey deetana waxay sii waa gelinuun hadduu ugu badiyena maalin buu ku qiyaasay alashaa bini aadamku aqoontiisu waa intaa xataa marka aakhiro la geeyo eedha adduunka intay joogtay labisnaa yowman aw bacda yowm bay dhacdaa adduunkii dhammaa maalin baan joognay ama dee maalin barkeed adduunka aynu intaa aynu yaraysanayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi eeg bal dabeerkaaga eeg waxaa la yidhahdaa dabeerku makhluuqaadka kuwa ugu adkaysiga badan buu ku jiraa marka uu dhintana kuwa ugu lafaha adage lafiisa aanay hore u baabi'in iyo daamankiisu meelaha sii yaalyaalaan ayuu badan yahay waxa ilaahay jirta wax la yaab leh caanuhuna waa waxyaalaha ugu horkharrimi og oo in yar hadday yaalaan saacadoo la karinin way isbeddelayaan ilahay wuxuu tusay mucjiso xagga kale wada cagsiya wuxuu tusay caanihii isbeddeli jirayoo mi'ad sana dhay ah boqol sannadood dhay ah bal caanahaga eeg maxaa caana la gaadho oo hore noola kariya maaha boqol sannadood ay yaaleen iyagoo dhay ah cuntada hadina eeg waa sideedii waa labadii ugu horxumaan jiray dameerkii adkaysiga badnaana eeg waa ka turaab uu baab mama jiraba mama noola markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu doonaya inuu tusaalo tusiyo deeta wuxuu ihi dameerkii ayuu ilaahay amraya cidaam lafaa laga dhigay markiiba soo arkaya waayo waxaa la tusayaa su-aashiis weydiinaya maxay ahayd siduu ilaahay u noolayn karaa hortiisaa lagu noolaynaya la tusaya isagana waa la soo nooleeyey laakiin isagu isma arkay waa inuu imika arkaa laysa alkhabaru kalmucaayana waxa laguu sheego iyo waxa ishaadu qabato isku mid maaha soomaalida way tidhahdaa iyagu sida kale rogaan waxay dhahdaan isha iyo dhegta dhegta daaweyn iyo waxay uga jeedaan intay ka warhayso laakiin xagga qalbiga waxaa aad u maamula indhaha cumriga haddii lagu sheeg nabiy llaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa lagu yihi qoomkaagii tii bay caabudeen kolay wa- waa- waa isbedelaya laakiin aad ismuu bedelin alwaaxdii iska sitay alwaax iyo towraat laakiin markuu indhaha ka qaaday iyagoo dul xadraynaya oo dul degan dibigii ayuu alwaaxdiina tuuray jajabeen walaalkiina madaxa iyo garka isku qabtay oo madaxa gebigiisa burburin gaar marka wuxuu aad u xanaaqay markuu indhaha ka qaaday waxaa la tusayaa xuseen ilaahay awooddiisa lafii baa hortiisa lagu sameeyey dabeetana ilaahay wuxuu saaray hilib iyo jiirhkii baa la saaray kadibna haraggii baa lagu daday kadibna da- neeftii baa lagu afuufaya naftii waa mudhaaqay dameerkii hortiisa markaasuu xaqiiqsanayaa awoodda ilaahay inay aanay ay tahay waxaynaan sawiran karayn oo aad iyo aad u awood badan ilaahay wixiisuna ay tahay hawshiisa oo dhani kun fayakun cusayr qiimahaasuu lahaa waa halka ay gaadhsiiyeen yuhuuddu inay idhahdaan cusayr ibn allah cusayrun ibn allah cusayr waa inankii ilaahay ee waxa uu ilaahay ku leeyahay cusayr hadday musiiba kugu dhacdo khalqiga ay kaga caban waayo qofka dadka mutaqiinta ee alla ka baqanaya ee mustayqiniinta yaqiinta leh insaasay sameeyaan kuwa kale bini aadan bay isu dhuldhigaan bini aadan aan waxna awali karin waxna akhri karin wax alla wuxuu qaban aanay jirin wax alla wuxuu kaa dulqaadi karaan aanay jirin ayuu maanta dhul tawaawacaya haddaad bini aadan u cabatana wuxuu laanin shaaciri waidaa shakawta ila bni aadama xaajatan fainamaa tashku raxiima ila aladii laa yarxamu haddaad bini aadan baahi u sheegato allii raxiimka ubaad ka cabatay midaan naxariisanayna waad u cabatay midaan naxariisanayn ayaad u cabatay allii naxariista badnaana waad ka cabanaysa haddii cid loo cabanayo ilaahay keliguu cabo inamaa ashkuu basii wa xusni ila allah ilahay baa la cawda weli ilahay wuxuu leeyahay faqad asaabanii minka masaa'ibun kasiira cuseyrow aniga ha iga cabanin waayo adiga u masaa'ib badan baa kaa dhacay oo malaa'igta kaagaman caban waxaa looga jeedaa bini aadan baynu nahay mar walba waan qaldamaynaa haddii qaladaadkeenna ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa kale uga cabanayo waxa weeyaan buuggeena waa buuxsami lah laakiin ilahi waa xaliim waa dul badan yahay waa dulqaad badan yahay waa dulqaadanaya yaa xuseen buu ilaahay leeyihi acsini ya caasi ma amar ba maya ma aha amar laakiin waxa weeyaan waa shay la yidhaahdo litanfiir waa tanfiir waa loo- waa laga fogeynaya waa sida aad u tidhaahdo ilmaha yar ee waxu diidan tahay samee waa ku kaas ha samee wuxuu fahmayaa qaabka aad u leedahay oo deetana iskaga fogaanaya marnaba lagama yaabo inu sameeyo ma qaadanaya hadalka saad u leedahay waa kii lagulaha samee ma odhanayo sidaa awgeed ilaahay wuxuu leeyahay acsin iyo caasin biqadri daaqatika calaa cadaabi intaad cadaabkayga awoodayso macnaheed waa maxay cadaabkayga ma awoodaysa weeyaan maya kol haddaan cadaabkayga awoodayna haya caasiin bay ka dhigantay haddaan awoodaysa la awoodaysana ee caasi oo amirtada khilaaf oo waxaan ku amray ka tag oo waxaan kuu diiday samee taasina waxa weeyaan qof aan garanaynin wuxuu yahay ayuunbaa la yimaada hadduu la yimaadana aan ka toobadkeenin laakiin qofka muuminkii waa inuu ka toobad keenaa wasallii weydiiso xawaaijaga baahidaada calaa miqdaari camalika lii inta aad camalkaagu yahay iyaduna waxa weeyaan shay iska fadiilo ah amar maaha hadday amartay maxay noqon layd qof walooba intaad ilaahay caabuddo un alle wax weydiiso hadday cibaadadaadu yar tahay wax yar weydiiso hadday dhexdhexaad tahay in kala weydiiso hadday badan tahana badan- laa saa maaha ee waxa weeyaan kolleyba waad badinaysaa ducada kolleyba damacaagu ma yara baahidaadu ma koobna kolley waad badinaysaa ducada sidaad ducada u badinayso cibaadana u badi weya labadaaba isku xidhaya war haddee baahidaada badisa iyo dalabkaaga cibaadana soo kordhi ma aha cibaadadaadu waxaad la socoto dalabku ma aha ee sidaad kolleyba ducada u badinayso cibaadada ha u badato walaa ta'man makrii xataa tadkhula jannatii iyadana waa sax ilaahay makrigiisa cidda aaminta ee isdhigataa waa kuwa kaafiriinta ahu iyo kuwa khasaaray falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun ilaahay intaas subxaana wa tacaala ciqaabkiisa wuxuu u diyaarinayaa kuwa caasiyey ka isdhigta yidhaahda ina allaha gafuurun raxiim ee toobadda ku dadaali waayaana kuwaasuu noqonaya laakiin qofka muuminkaa mar walba uu baqaya mar walba baqaya saasay odhan jireen saxaabada abubakar sidiiq wuxuu odhan jiray waxaan aamin noqonaya wuxuu odhan jiray aamin noqon maayo wallaahi haddaan lugta dhigo jannada lugta hore oo toddoba bannaanka taallo aamin noqon maayo saas u aha intay weli midi bannaankay taallo bilow lagala noqdaa weli maan wada gelin haddaad wada gasho waa jannatu cadni lagaa saari maayo imaam axmed baa la lahaa ilaa mata tacab yaa imaam axmed ilaa goormaa daalan tahay oo intaad dadaalaysaayo mar cilmi baranaysaa mar faafinaysaa mar aad ku dhabareegaysaayo aan lagu dhaqaajinayn oo bidcada aad ka hortegaysaa wuxuu la ilaa dukhuulu ljanna muuminku adduunya kuma nasto ilaa janno laga gelaayo muuminku intaa u baqaya wuxuu og yahay qofku si kastuu u dadaalo in aakhirka ugu dambeeya laga yaabo in xagga ilaahay kitaab uga qadimo deeta haddii uga qadimaba camalkii kale uu sameeyo oo camalkii kale markuu sameeyana uu naarsaa ku galo halka mid kalena kitaabu hormaraayo oo isaguna camalkii wanaagsana uu samaynayo deetana uu jannadaa ku gelayo markii intaa lagu yidhi cuseyr waa ooyey ilaahay wuxuu waxyeelay subxaana wa tacaala ha ooyin oo oohin quusa oohinta caadiga waa fiican tahay ee taqwada ee alla kacabsiga ee khawfka ah laakiin oohintu markay quus noqoto ee la diiday ee u quusto haddaad jahligaaga igu caasido anigaa kuugu dhaafay xilmigayga liannii kariim buu ilaahay leeyahay laa acjalu bilcuqubati calaa cibaadii addoommaa ciqaabatu ma soo dedejiyo waana arxamu raaximiin ilaahay naxariistiisaa ballaaran cafigiisuna uu ballaaran yahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa uu ballaaran yahay tan lagu naaloonayo tan lagu nool yahay ta cadaabka loogu soo dedejin laayay waa taa way caafeeyaan waa arsaaqaya way caayayaan waa arsaaqaya way beeninayaan intaa waxbuu siinaya yaa sidaa yeelila aan ilaahay ka ahayn subxaana wa tacaala awxa allahu ila nabiyi min alambiya ilaahay nebi buu waxyooday an qul waxaa ku tiraa lifulaani lilcaabid amaa zuhdaka fi dunya amaa zuhduka fi dunya suhdiga adduunyadaad ka faahiday fatacajalta waxaad degdegsatay raaxata nafsika naftaada raaxadeeda wa amaa inqiaacuka ilaya go'itaanka aniga adii go'day fatacazazta bii anigaad isku kay sharaftay famaada camilta maxaad ka qabatay fii maa liya calayka waxaan anigu leeyahay een adiga kugu dul leeyahay qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow wamaa dalika calaya oo muxuu yahay waxa ay saaran waajibka ay saaran muxuu yahay qaala wuxu uhi hal caadayta fiya aniga awgay ma u colaadisay caduwan cadow aan leeyahay gaala ma colaadisay faasiqiin ma colaadisay shaydaan ma colaadisay aw hal waalayta fiya ma soo dhowaysatoo ma jeclaatay weliyan weli aan leeyahay oo mu'mina oo taqiya ma wa dhowaysatay awxa allahu ilaahay waxayooday ilaa akhi alcusayr yaa cusayr inaan saabadka hadday kugu dhacdo musiibatu musiibo falaa tashkunii ha iga cabanin ilaa khalqi khalqigayga faqad asaabanii waxa i gaadhay minka xaggaaga waxa iga gaadhay masaa'ibun kaiira masaa'ib badan falam ashkuka kaagamaan cabanin ilaa malaa'ikati malaa'igti adbeentaa wad qaldamaysa wax badan baa iga soo kaa gaadhay miyaan anugu kaa awday yaa cusayr acsinii iyo caasi biqadri daaqatika calaa cadaabii intaada cadaabkayga u dullaadahay ad awoodayso kor haddaanan awoodayna ha i casiin wasallii weydiisa xawaa'ijaka baahiyahaaga calaa miqdaari camalika lii inta aad ii shaqaysa ee aad i caabuddo kor haddii xawaa'ijtaadu ay badan yihiin baahiyahaagu cibaadadoona badi walaa ta'man makrii ciqaabkaygana ha ka aamin noqonin oo ha isdhiganin xataa tadkhula jannati faatasa wuu gariidha cusayru yabkii faawxa allahu ilayhi ilaahay wuxuu waxyooday laa tabki ya cusayr fain casaytani haddaad caasido bijahlika jahligaaga haddaad igu caasido hafartu laka waxaan kuugu dhaafayaa bixilmi liannii maxaa yeelay kariimun waxaan ahay alla deeq badan buu ilaahay leeyahay laa ucajilu bilcuquuba cuquubada ma soo dedejiya ciqaabta calaa cibaadii addoomahayga wa ana arxamu raaximiin awxa allahu ilaahay wuxuu waxyooday tacaala koreeya ilaa dilqarnayn wacizatii wajalaali wacizatii cisadeeda iyo sharaftaydaaan ku dhaartay wajalaali weyninayda maa khalaqtu ma abuurin khalqan uun axabu ilaya aan ka jeclahay min almacruufi wanaagga laftiisa wasaajcalu lahu waxaan u yeelayaa macruufka laftiisa calaman calaamad iyo sumad baan u yeelayaa sumadiisa waa maxay waa tan faman raaytuhu idda faman ra'aytahu cidda adigu aad aragto xababtu ilayhi inaan jeclaysiiyey almacruufa wanaagga wastinaacahu iyoinuu samaysto oo oo wanaag ummadda ka samaysto wax bixiyo وحببت إلى الناس ذلك لا أنشع لي سيو الطلب إليه إني كد البلاد فأحبه جعلوه وتوليه ولي النقوه صود ويسوه هيليو كلب النقوه فإني محايا أن أقف عين كاسة أحب واجعلها وأتولاه ولنا واروحي ومن رأيته كان ركته كرهت إليه إن النعميسيي المعروف الدغرة يوناقه وبقضت إلى الناس dadka la nacabaysiiyey adalaba min inay wax ka dalbadaanba dadku inay codsi u soo gudbistaan way nacaan faabqidu an nacka walaa tatawallihi welina ha u noqoni fainahu maxaa yeelay min shari man khalaqtu cidda aan abuuray cidda ugu sharka badan weeye rawahu dilamiyu can bakr bn cabdillahi almusani can abi awxa allahu ilaahay wuxuu waxyooday ilaya nabiyina maxamed sala allahu alayh waalihi wasalam ayaa sheegaya isagaa iska hadlay wuxuu leeyahay aniga ilaahay wuxuu soo waxyooday yaa akha almursaliin rususha walaalkoodow yaa akha almundiriin kuwa diga walaalkoodow andir qowmak qowmkaaga u dig anlaa yadkhulu inaanay gelin baytan min buyuutii guri guryahayga ka mid ah masjid masaajideeda ka mid ah inaanay gelin ilaa hadday galaanna biquluubin saliima quluub fayow wa alsunin saadiqa carabiyo ruu sheegaya وأيد نقية كعمة صافية وفروج طاهرة فرج إيا عورة طاهرة إن الأقلة ولا يدخل بيتا بيتا إلى رجل من بيوتي ولا أحد عد من عبادي أدوماري كمدي عند أحد منهم كوا قال يمد كمدي كل يعي ظلامة ظلمي فإني هدوصا ينوصا كقلو العنه وأن عضلي ما دام قائما بين يدي أنت يهرت عليه يصلي تكنايو xataa yarudda ilaa uu celiyo tilka dulaamati dulmigaa uu celiyo ilaa ahlihaa ciddii lahayd faidaa facala hadduu saa yeelu celiyo akuuna waxaan ahaanaya samcahu aladii yasmacu bihi maqalkuu ku maqlayo ayaan noqonaya wa akuunu basara araggiisaa noqonaya alladii yubsiru bihi wax ku arkayo wayakuunu wuxuu noqonaya min wliyaai awliyadayda wa asfiyaai iyo kuwan gaar u socday asfiyaa kuwaan socdeen mandhayin la baxay wayakuunu wuxuu noqonayaa jaaray jaarkayga مع النبيين النبي إلى تاريخين النبي والصديقين والشهداء في الجنة رواه ابو نعيم والحاكم والديلمي وابن عساكر عن حذيفة لبدا حديث كهراء وحي الله سبحانه وتعالى هو حي ذي القرنين ذي القرنين إلهي سبحانه وتعالى القرآن كما يلبك كشاقين وكشاقين سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ذا القرنين علماء الإسلام صدح قول بكله من نبي بوها مثل المعهين علماء قال واحد لي النبي بوها وأبو هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص هي تابعين هي صحابة كلا هي الله صلى على محمد علماء كلا وحنا دليشنا يانون خطاب القرآن iyo xadiis kaloo kale awxa allah ilaahay baa waxyooday iyo marka ilaahay leeyahay qulna waxaanu ku nidhi gacaleen dee kol haddii lagu leeyahay waa loo waxyooday haddii loo waxyoodayna waa nebi culamada qaarna waxay leeyihin nebi ma ahayn ee addoon addoommada ilaahay saalixiinta ah ayuu ahaa waxaa hogaaminaya culimada cali ibn abi taalib saxaabiga weyn ayaa hogaaminaya saxaabo iyo taabiciin kale fara badanna waa jiraan oo leh nebi ma ahayn qowl saddexaad baa odhanaya tawaquf in laga istaago oolaba midna la odhan oona ilaahay noomana sheegin inuu nebi ahaana muu sheegin inaanu nebi ahaynna ma sheegin tawaquf in laga istaago oon labada midna lagu sheegin qadiyadana culimad badan baa xoojinaya ee gaar ahaan kol hadduu saxiix noqday xadiiskii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam maa adri atubbacu nabiyun am laa wamaa adri ذا القرنين نبي أم لا سده صحيح ليه إمام الألباني صحيح الجامع حديث بقول كوبيلات رسولك عليه الصلاة والسلام أي حديث رسوله تلمامية إنه يسوي ما كيف تاقي وأنك العدين وك العدين ويريد تبع إنه النبي ها إيه النبي هاي كلا قصار ما يعنو ذا القرنين إنه النبي هاي لأنه هاي كلا قصار ما يعنو كل هذه سيد الخلق رسول الله هدوك لساري وهي cid kalena inay ku dhiiratan maaha qowlkaasaa inta badan culimmada muxaqiqiinta mutaakhiriinta ay xoojinayaan inaan labada midnalba lagu sheegin waxygana marka waxaan ku noqonaya wuxuu noqonayaa mila waxyi namli mila waxyi annaxli wa waxyi maryam wa waxyi ummi muusa waa waxaa rabbuka ila naxli shinida wuxuu ilaahay u waxyooday macnaheeda u ilhaamiyey ku ilhaamiyo baray waa waxaa rabbuka waa waxaa waa waxayna ilaa ummi muusa an ardicii ummi muusa ayaa loo waxyooday ma nebiyadday ahayd maya laakiin waa lagu ilhaamiyo waa la fahansiiyey saasoo kale buu noqonaya dalkarnayna in la fahansiiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay wa cizatii wa jalaali cizadayda iyo weynidaydan ku dhaartaye man abuuri khalqi ka wanaagsan agtayda oo aan ka jeclay macruufka macruufka waxaa la yidhahdaa kullu maa huwa macruufu fi shariica wax kastoo shareecada macruuf ku ah oo ilaahay subxaana wa tacaala jecel yahay ayaa macruuf la yidhahdaa gaar ahaanna waxaa lagu idlaaqaa kaas waa idlaaqa guud waxyaala wixii wanaagsan ayaa macruuf la yidhahdaa oo wuxuu la macno yahay albiru ayuu la macno noqonaya marka marna wuxuu la macno noqdaa alixsaan samafalkii waxsiinta oo waa macno khaasa waxbixinta ka iminka loo jeedana waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala khalqigana wuu abuuraa waxay samaynayana wuu abuuraa wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun marka macruuf waxbixinaysa laftiisa waa abuuray daetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay macruufka calaamad baan u samaynaya iyo cidda macruufka samaysay dadka wax u tarta ee wanaajisa ee ummadda wax la qabataba calaamadaasitona maxay noqonaysaa calaamadaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay cidda aad aragto inaan jeclaysiiyey macruufka iyo wanaagga waxsiinta in ummadda bixiyo caawiyuu jeceliye oo naftiisaaba u hilowda inuu wax bixiyo kaa haddaad aragto xaggiisa inuu jecel yahay talabaadna calaamada labaad dadkuna ay jecel yihiin inay wax weydiistaan oo mar walba hadalka sida loo tegayo raabanraaba loogu tegayo qofka noocaasa dalkarnaynow jeclow oo weli u noqo oo garabkiisa taagnow maxaa yeelay anigaa jecel oo weli u ah dadkale dad badan baad arkaysa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jeclaysiiyey waxaan ilaahay ka barya ilahay kuwaasoo kale naga dhigo dad badan baad arkaysaa oo macruufka ilaahay jeclaysiiyey sadaqada waxbixinta waxsiintuu jeceliyey naftiisaa ka helaysa ilaahay buu ku dhowaanayaa xaqa maa ku yaqaanaa deetana inuu bixiyaa buu jeceliyey kol haddii ilaahay ku jeclaysiiyo waa iimaanka qayb ka mid ah wuxuu soo gelayaa qofkaasi kuwa ilaahay lahaa walaakina allaha xababa ilayhim aliimaana wazayanahu fii quluubihim wakaraha ilayhim alkufra walfusuuqa walcisyaan ulaa'ika hum raashiduun soo gelaya wanaaggaa ilaahay jeclaysiinaya mar labaadka markuu ilaahay jeclaysiiyo ummaddana wuxuu jeclaysiinayaa inay ka dalbadaan wax oo markay mushkila ku timaadaba hebel baa ku soo dhacaya markiiba markaasuu xaggiisa u dhaqaaqaya markaasuu isna wixii ilaahay awoodu siiyo ayuu bixiyaa waayo qofkaas wuxuu isku darsaday laba shay oo aan inta badan cid ilaahay jeceliya mooyaane aan inta badan helin in ilaahay wanaagga ku jeclaysiiyo oo calaamaddii muuminiinta ah iyo in ilaahay ummadda ku jeclaysiiyo ummadda xaggaaga isku halleeyaan oo dadka abaqlaha iyo socotada iyo ka baahan iyo ka jilecsan iyo ka dacdaraysan iyo waxyaalahaasoo dhan ay isku soo ka halleeyaan hebel baa inaga horreeyana mariya dadku waa labada waa nooca iyo nooc kale oo kuwa ka soo horjeeda oo marka horeba waxbixinta iyo waxsiinta iyo sadaqadu ay wax walba kaga adegiin jirkaaga ii soo goo iyo jeebadda gacanta ii geli inay labadaas u simeeyihiin ama sawyiin qaar baa noocaas iyo waliba ummadduna ay xaggiisaba ka soo jeestaan oo marka la soo qabanaya hebelna aynu u tagno olamama inaga daaye amaanu marka hore aslanba maskaxdooda kusoo dhacay labadaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ku sheegaya wuxuu sheegayaa in ilaahay markuu uu qof jeclaado ina allaha idaa axaba cabdan naada jibriil markuu ilaahay addoon jeclaado jibriil buu u yeedhaa jibriilow hebel waan jeclaado jeclow si jibriilla jeclaanaya malaa'igtaa lagu naadiyaa inay jeclaadaan iyona waa jeclaadaan marka xagga samada laga jeclaado ayaa jeclaantii iyo jacaylkii kalgacalkii la soo dejiyaa adduunyadana markaasaa cid aanu waxba u tarin oo aanu weligii waxba ka gaadhin ayuunbaa jeclaanaya af walba waa lagu ammaanaya waa loo soo joogsanaya waayo ilahay baa dhulka u dhigay quluubtanna allaa maamulaa markaiba xaggaa soo jeedinaya waa kaa waa calaamatu liimaan waa calaamatu maxabat illah waa calaamatu salaax walistiqaama waa calaamada toosnaanta iyo wanaag waa mid ilaahay laga baryo waa mid ilahay la weydiisa subxaana wa tacaala ilahay baynu weydiisanna taa ta kalena waxa weeyaan ilaahay hadduu addoon naco ilaahay sifaadkiisu ku nacaaye jibriil buu yeelaa udha hebel nac jibriil oo nacaya malaa'igta lagu naadiya la yidhaha naca iyaguna waa nacaan markaasaa nacbaanshiyo iyo nacayb loo soo daadajiya adduunyada markaasaa cidda hagaagsan inta hagaagsan oo dhan nacdaa marka addoonka noocana ee marka horeba la necbaysiiyey macruufka inuu wax bixiyaba kadibna ummaddiina ay karheen inay wax weydiiyaan kaasna nacbu ayuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala weli haw noqon waayo cidda aan abuuraba kuwa ugu sharka badan waxaa tilmaamaya xadiis kale axaadiis hoos wada qaadanayaan kuu rasuulku lah alayh salaatu wasalaam khayru nnaas man ya'laf walaa yu- man ya- man yu'laf waya'laf walaa khayra fi man laa ya'lif walaa yu'laf dadka waxaa ugu khayr badan ka isagu dadka u duma ee u soo dhowaada ummadduna ay u soo dhowaadaan waxaa ugu khayr badan ka ummadda ka fiiga iyaguna ay ka fiigaan ay ka fogaadaan aan waxba ku darsanin kaasaa ugu daran sidaa awgeed xataa wuxuu rasuulku gaaray calayhi salaatu wasalaam taclamunna man ahlu ljannati waman ahlu nnaar rasuulku wuxuu lahaa xadiis saxiixa oo sunanta ka- ku jira taclamunna waxaa ogaan doontaan oo ogaan doontaan man ahlu ljanna waman ahlu nnaar waa sii ogaan doontaanba ahlu naarka ahlu jannada sii kala ogaanaysaan waxaa lagaa rasuul allah oo saynu kusii kala ogaanayna annaguna kitaabkaanu daalacnay looxal maxfuudka saynu ku ogaanayna wuxuu waxaa aragtaan un carabka dadka من من من رأيتموه يشهد يش من رأيتموه يشهد له بالإيمان فاشهدوا له بالجنة ومن رأيتموه يشهد له ب ب ب ب بالنار فاشهدوا له فهناك على دعي بالكفر فهناك على بالفسق قفك حمان لهم خاتك أوه اعرف وبطه ساسو دعيته قفك وناه لغو شيء إيمانا ينسى بطه waxaa kaloo iyana bukhaariyo muslim ku jirta xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba jinaasada soo mariyey jinaasadii hore saxaabadu way ammaaneen wajabat buu yihi wajabat way dhacday mid kale la soo mariyo waxbay ka sheegeen iyo xumaan wajabat buu yihi waxaa layidhi ya rasuul allah laba goor baad wajabat tiriye noo kale fasir wuxuu yihi kii hore wanaag baa ku ammaanteen sidaa ogeed wajabat lahu ljanna janna u waajibtay ka kalena xumaan baa ku sheegteenoo wajabad lahu nnaar antum shuhadaau llahi fi lard waxaad tihiin maragga ilaahay markhaatiga ilaahay adduunyada u jooga marka muyuulka iyo jeclaanta iyo ummadda islaamka taageeradood dadka wanaagsan waa qadiyad aad iyo aad u khayr badan awxa allahu tacala ilahay wuxuu waxyuuday ila dilqarnayn waciisati wajalaali maa khalaqtu ma abuurin khalqan axabu ilaya aan ka jeclahay min almacruufi وسأجعل له وحن يليا علما على مدي أسطان فمن رأيته عد على رتاح ببت إلينا نجع ليسيي المعروف وناك واصطناع ينو سميست لي ماد وحببت إلى الناس الطلب إليه تذكرنا نجع ليسينا كد البضان فأحبه جعله وتوليه ولي النغو فإن أنا أحبه وجعله وأتولاه ولي معنوه ومن رأيته عد على رتوه كرهت إليه المعروف معروف كإنان نعبيسيي وبغضت إلى الناس dadka laa nacbaysiiyey aطalaba minhu inay ka dalbadaan ha nacsiiyey faabqidhu nacbow walaa tatawallihi weli ha u noqonin fainahu maxaa yeel min shari maa khalaqtu xadiiskan kale waxa weeyaan xadiis samaystay waxaa leeyahay waxaa ku jira leedahay isxaaq ibnu yaxya alkacbi oo ay ku tilmaameen haalik ya'ti bilmanaakiir waa mid haligmay oo waxaan la garanayn la yimaada ma iska samaystaa waayo xadiiska waxaa lagu hayaa calaamadaha wadciga wadcu lxadiis xadiiska la samaystay ee aan rasuulka ka soo fulin ama aan alle subxaana watacaala ka soo fulin ee bini aadan yabyabay ee uu samsameeyey calaamadihiisa waxaa ka mid ah inuu ka hortago qawaacidda sharciga inuu inuu inuu jebiyo iyo inuu la yimaado waxyaalo ajar weyn oo wax yar lagu helayo wax yar waxba ahayn waxaynu arki doonaa qawaacidda sharciga inuu ka jebinayo xadiidkani oo culimada xadiiska le waa munkar lama qaadanayo macnihiisa inaad ka fahanto iyo inaad u barato inuu yahay xadiis mawduuca munkar ah labadaba kolba kii aad tidhaahdo inaad u fahanto waayo wuxuu leeyahay awxa allahu ilaya ilahay wuxuu isoo waxyooday yaa akha almursaliin waxba kuma jabna yaa akha almursaliin rususha walaalkood waa yahay wa yaa akha almundiriin mundiriin kuwa diga walaalkoodow iyana waa yahay andir qowmaka qoomkaaga u dig inuu qoomkiisa u digay ummadda u digo iyana waa ti ilaahay faray qum faandir laakiin wixii halkaa ka bilowda ka dambeeya ayaa halkaa eeshu ku jirta wabarta anlaa yadkhuluu baytan min buyuuti masaajid masaajidaya ka midaba ha gelina ilaa haddaad gelaysaan biquluubi saliima qalbi saafiga nadiifa wa alsuni saadiqa carab ruma wa aydin naqiya gacmo saafiga nadiifa wa furuujin daahira fartiyo xubinta taranka oo daahira haddii xadiiska uu noqdo xadiis saxa oo sidiisa lagu qaadan lahaa cidiba masaajid may gasheen cidiba masaajid may gasheen waayo masaajiddu waa awoolahay muxuu ku shardiyey cidba lagama hele qalbi nadiifa oo ka nadiifa dee shahawaadkii iyo shubahaadkii iyo qof muslima wuxuu qabato qalbiga iyo midaan maalin soo maagtaan iyo midaan laba habeenku yaallo ka seexan weyde iyo waxaa soo bacata iyo waxaasoo dhan yaa qalbigiisu nadiif noqdaa subxaan allahi alcadiim kow waayo bini aadam bashar baynu iska nahay aad iyo aad u daciifa wa arsuni saadiqa carab runa oo aan iyarna u dusin ina waa qadiyad sacba inay wax kuu dusaan oo wax tiraahdo oo hadda waad ka toobad keentaa hada shaanu lbashar waa qaabkii bani aadamka taas laakiin inaan marnaba waa cisma macsuum nebiyadun baa caynkaas marka inay nebiyada kaliya galaan masaajidda aan cid kala gelin wa aydi naqiya gacmo naqiya saafiya aan xumaan marna taaban ama u dhowaan ama iyarna maaragtay aan waxba u dhuubanin wa furuujin daahira iyo farji daahira sina ka daahira nijaas kalna ka daahira bimacnaa wuxuu ku xidhayaa umuuro ad adag intaas waa qayb walow sii wada ta ka sii darnada soo socota walaa yadkhulu baytan min buyuuti guri guryahaga ka mid ayna gelin waliaxadin cid min cibaadii addoommahayga ka mida cinda axadin minhum dulaama isagoo qofna dulmi ku leeyey qofna yuu gelin fa innii haddii anigu hadduu galo fa innii anigu alcanu waan nacdalaya maadaama qaa'iman bayna yadaya yusalli intii hortaagayuu tukan yahay tukanayo nacdal baa ku soconaysa yaa allah wax dhici kara maaha qofna yuu masaajid gelin isagoo cidnaba dulmi ka haya yuu gelin dulmiga lahayna muxuu yihi midaad wax yar ka qaaday mid waxaad i yar isdhaaftay midaad kelimad ku tiri uu kahanayo ha dulmi bay noqonaysa midaad tacadi yar ku samaysay dulmi buu noqonaya caday qofaad ka qaaday bikayri idni waa dulmiday yaa ka nadiif noqonaya markaase wuxuu leeyahay hadday taasi dhacdo dulmi adoo iyo salaad gasho masaajid gasho nacdal baa kugu soconaysa intaad tukanayso yaa subxaana allah waxa weeyaan bini aadamku waxaa dhici jirtay baryihii hore qaarkood isidhaado dadka diinta ugu yaara oo dulmiga ka fogeeya deetna xadiis buu samaynaya xadiis buu samaynaya wuxuu leeyahay ummaddaa khayrka ugu yeeraya uma been baad ummadda ugu yeeraysa iyo rasuulkaad ka been abuurato ilaa qaarkood ay yidhaahdeen maa kadabtu cala arasuul bal kadabtu lahu ama rasuulka been kamaa sheegine been baan u sheegay sidan u adeegaya been baan u sheegay xalayaal kan waxaan samaynayay inuu uga jeeday ummadda dulmiga ka fogey wuxuu leeyahay qofkii dulmi hayow nacdo baa kugu socotay intaad salaad ku jirto bal muu yidhaahda uun ummadda ha dulmiyina hadduu xataa wax odhanayo oonu rasuulkana been ka sheeganin ilaahayna been ka sheeganin awxa allahu buu leeyahy haddii xataa goorma yarudda u celiya tilka